بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ilaaha awtooladii tawfiiqi madaxweyne iyo ku-xigeenba diiwaanayaasha kale ee isugu yimi halka waa salaamad waa innagii qayadii ka soo yeedhay xisbiga kulmiyeed khusuusan bacda shirweynihiisii oo anagii isu xilqaanay inaanu isku xilqaanay in aanu hawshaa gallo gelitaanka intaanan gelin labadiina dhinac ee dhinacna madaxweynuhu hogaaminayey dhinacna muuse hogaaminayey waxaanu ka qaadanay ogolaansho iyo kalsooni aada iyo aad ba ugu mahadsanya aada iyo aada bay ugu mahadsanyihiin waa nagii labada qoloba aragnay labada dhinacba waa aragnay qolo waliba wixii ay sheeganayeen waa sheegay qoloba saacadaan u arag malaa saacad baanu aragnay annaga se waa weydeero malaa saddex afar maalmood bay nagu qaadatay inaanu isugu ka yeedno oo go-aanada idin maqashiino hawshaa culayskeeda lahayd qaranka waa ka cudur daaranaynaa inay intaa nagu jiitatay laakiin wax inaga xumaaday dhinaciina iyo dhinac kale toona maanaan arkayn dadweyne aan la hadlay xaaji waayahay maanta waxaan jeclahay inaanu go-aanadii aanu gaadhnay idin maqashiino waxaanu jecellahay go-aanada ah inaad sidooda ku fulisaan sidooda ku fulisaan dadweynaheen iyo adduunkaba xisbigii kulmiye waa iskhilaafayna inay maanta inoogu dambayso ilaahay ha ka dhigi inay maanta inoogu dambayso wixii kale ay xaadashadiina iyo hadhowto dee mar haddii hadalku idiin furmo wayd isii wadan doonta laakiin go-aanadii inay sidaa ku qaadataan sidaa aynu dadkeenna iyo dunidabana maqashiino idinkuna raggii iswada ahaa ee xisbiga qura ahaa ee xisbalxaakimka ahaa ee dawladduna ummadda wada dhaqaysay hogaaminaysay idinkuna ku kaalidayseen xisbi ahaa inayd lahaataan baanu ilaahay ka baryaynaa idinkana idinka codsanay in dhawaaqeedu naga dego baanu idinka codsanayna waxaaban kaga baxaya ilaahay hayna tuso danteenna iyo danta dadkeenna iyo intaba ilaahay giddigeenba haynagu hago ilaahay nagu hago waxaan leedahay innagu markaanu waxaanu akriyeynaa go-aamadu xaaji eray qura eray qura بسم الله الرحمن الرحيم أول كلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام بعد شركة مدحوينه وأول يهي لبدا دمبا صدق دمبا جمع هامبا waxaanu ku duucanaynaa ilaahay hore nin walbaan rabbiga qaad mas-uul baynu wadanay waynu isu gadacnay oo shicibkii ishormarinay agoomaa ahaa ee culimmada lahaa ee dumarka lahaa ee dhallinyarada lahaa ee odayga lahaa ayay madaxnimo u qaadanay ilaaha inoo gartayna ha lagu shukriyo nin walbaan xusuusnow in lagu weheliyo laba malag halkaa iyo halkaas la fadhiya waxaa isku qabateen haddaan ka soo dego halkaa waxaa isku qabateen wax fudud buu ahaa sabankaasa sidan dhigay caalamka oo dhamme wuu sheegay isqabashadiia ma ihidin xisbi uun iska xisbiga xukumaddii baa idin saaran cirka iyo dhulka iyo cidda joogtaba idinka u mas-uula oo xukumaddii gacanta ku haya lambartowgiinaa xisbiyada kale yihiin waday wakiilada tiyo hadday guurti tiyo xilka idin saaran ku talagala yay waxbay sheegin oon layla murmin oonaan cilaaqtamin maaha xisbigu waa inu murmaa wada hadlaa haddana waa inaanu ku kala tegin oo loo ciiraa halka madaxweynuhu yahay maxaa yeelay ilaahay baa gartay mas-uul bay laga dhigay mas-uulka waxbaa loo sheegaa arrinka kaa iyo kaa madaxweynow kaasuma kula qumanyay kuwa ku adkaysta uun in la raacaaba dantayna ah khilaaf baa allihiin alle ka yahay dambe kii hore taa waxaynu iska- maanta inaa waxaanu soo garannay si wanaagsan oo aqbashaan baanu ilaahay idinka rajaynayna golahan oo kale nin quroo madhnaanka taga ma leh ceeb buu kale tagaa war wuxuu muxuu ku hadlaaya nina ammaan buu kale tagaa war ninku hadal toosnaabaa la yidhi nina inkaar buu kale tagaada wuxuu yidhi anigu waxaa raggu gartay diidi nina ducuu kale tagaada aqbal buu kale tagaa shirweynaha adduunkuna ma dhammaado oo ma qaallo baxo xubin qaloocan haddaanad qaadan ma taqumanba abaa la ysugu qabaa wacdigu way noo kala dambaynaya waxaan ku soo gaabinayaa khilaafkaa halkaa inuu ku go-o oo idaacaduhu maqlaan farxad iyo kalgacal iyo isu tanaasul baynu ku dhisnay xowla qarqari baynu joognaa layna ictiraafay oynaan ictiraafka dhoobayn oynaan magaceennii dhoobayn oo siduu xisbigu u socday uu u koray uu dalka iyo dadka u koriyey aan laga soo celin magaxuba ka soo celin waxa la akriyo inaad deg deg u aqbashaan baanu ku ducaynayna wasalaamu calaykum
waayahay sicid
go-aankan wuxuu si toosa ugu socdaa ku madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan guddoomiyaha xusbiga kulmiye og xeer ilaalinta guud ee qaranka sare u dhigado og guddoomiyaha guddiga diiwaangelinta ururada og guddoomiyaha maxkamadda sare ujeedo go-aanka guddiga guurtida ee dhexdhexaadinta khilaafka xusbiga kulmiye fadhigii u horeeyey fadhigii golaha guurtida ee lix iyo labaatankii bishii shanaad labada kun iyo afariyo tobanka waxaa goluhu ku ansixiyey guddi dhexdhexaadisa khilaafka xusbiga kulmiye oo ka kooban lix iyo toban xubnood oo uu hogaaminayo guddoomiyaha golaha guurtida guddigu fadhigoodii ugu horeeyey waxay ku wargeliyeen labada dhinac ee khilaafku dhex yaallo in golaha guurtidu u saaray guddi dhexdhexaadisa khilaafkooda isla markaana dhinac walbi soo dirsado xubnaha uga qaybgelaya guddigu iyagoo oo diiradda saaraya sidii ay oggolaansho uga heli lahaayeen labada dhinacba waxaa ugu dambayn dadaal dheer kadib waxay ku guulaysteen inay labada dhinacba oggolaansho ka helaan labada dhinacba ka he- oggolaansho inay ka helaan dhexdhexaadiya isla markaana waxay labada dhinac mid kastaba la yeesheen kulan ay kaga dhagaysanayaan dacwadooda iyo wixii qoraallo ah oo ay u cuskanayaan haddaba guddiga golaha guurtooda kadib markii ay dhegaysteen dacwadaha labada dhinac derseenna qoraalladii ay u soo kala gudbiyeen markay arkeen qodobka sagaaliyo tobanaad ee dastuurka xusbiga kulmiya xarafkiisa xa farqadiisa koowaad markay arkeen xeerka diiwaangelinta ururada iyo ansixinta axsaabta qaranka xeer lambar foodhiin qodobkiisa shalaatanaad faqradiisa shana faqradiisa afraad iyo faqradiisa shanaad markay arkeen warqadda sumadeedu tahay gada oo ka- oo kana soo kana taariikhisan koobay soddonkii bishii shanaad oo ka soo baxday xafiiska guddiga diiwaangelinta ururada iyo ansixinta axsaabta markii ay arkeen go-aankii guddiga turxaanbixinta ee uu- ee uu madaxweynuhu u magacaabay khilaafka xusbiga kulmiye kowdii bishii koowaad labada kun iyo afar iyo tobanka qodobadiisa shanaad iyo lixaad ee ku taariikhaysan laba iyo labaatankii bishii labaad labada kun iyo afar iyo tobanka iyada oo ay waajib tahay in lasoo afjaro khilaafkan cakiran ee hadheeyey xusbiga kulmiye si aanu u sababin burbur iyo ka- iyo kala qaybsanaan ku yimaada xusbiga dhexdiisa haddaba guddiga golaha guurtidu iyaga oo ka duulaya dhammaan arrimahan kor ku sheegan waxay soo saareen go'aamadan kow in go'aamadii ka soo baxay shirweynaha saddexaad ee xusbiga kulmiye oo ay soo gudbiye ay soo saareen shirguddoonkii shirweynuhu una gudbiyeen madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan guddoomiyaha xusbiga xiraaliyaha guud ee qaranka guddi guddoomiyaha guddiga diiwaangelinta islamarkaana ay guddiga diiwaangelinta ururadii iyo axsaabta qaranku ansixiyeen ay sidoodii ay sidoodii ay u dhaqangal yihiin inkas laba inkastoo uu xaq u yeelan karo madaxweynuhu iyo qof kasta oo dalka madaxweyne ka noqdaaba inuu dhammaysto labada teeram doorasho ee dastuurka u jideeyey hase yeeshee in cid kasta oo ka mida golaha dhexe ee xusbiga kulmiye oo buuxiso shuruudaha laga rabo qofka isu taagaya doorashada jegada madaxweynaha uga tartami karo golaha dhexe ee xusbiga kulmiye dhexdiisa saddex a waa tanbiideeda waxaa reeban shacaayir kasta oo lagu mu- oo muujinaya astaan musharax ama doorasho ka hor inta aan la gaadhin wakhtiga ku muddaysan xeerka doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka saddex wixii dad loo xirxiray arrimo la xidhiidha khilaafka xusbiga kulmiye la sii daayo allah mahadle waa mahadsantahay siciid waxay la tahay orada
hadal looma hadhin waa mahadsantiin dhegaysigii inayna fulisaana waa midkastaanaynu isku og waana wixii dambe ee naashnaasha idinkaa sii wadan doona laakiin go-aanadii golaha guurtidu waa kuwa sidaa inay ku fulaan Waa midka- waa inaynu ka rabnaa